halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah isagoo isku barbardhigaya rumaysadka shaqeeya oo ah kan wax badbaadiya iyo kan meydka ah oo aan shuqullada lahayn ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda lix iyo labaatanaad sida tan sida jidhka aan ruuxa lahaynu mayd u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna mayd u
yahay
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay horudhaca cutubkii saddexaad ee warqaddii rasuul yacquub cutubkan saddexaad wuxuu diiradda saarayaa rasuulku liisaanka ama carabka bini'aadanka waxaa rumaysadka qofka lagu tijaabinayaa aashito magaceeda la yidhaahdo liisaan ama carab markaana ka hadli mayno waxyaabaha kiimika ahaan carabka aadamigu uu ka kooban yahay laakiin waxaa laga hadlayaa cilmi ahaan waxa carabku uu yahay ama looga qoray kitaabka quduuska ah rasuul yacquub wuxuu horay inoo dareensiinayaa inuu maaddada dib ugu soo noqon doono wuxuuna leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka koowaad aayadda lix iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa haddii mid uu isu malayo inuu cibaado badan yahay oo uusan afkiisa xakamayn laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn mar kalena wuxuu leeyahay sida ku qoran isla cutubka koowaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana rasuulku uu leeyahay sida tan waad garanaysaan tan walaalahayga aan jeclahayow laakiin nin walba ha u dhoqsada maqlinta oo ha u gaabiya hadalka caradana ha u gaabiyo maxaa laynagu yidhi waxaa laynagu yidhi nin walba ha u dhoqsada maqlinta oo ha u gaabiya hadalka hadal tiradiisu macno ma laha oo soomaaliduna way ka maahmaahday taasi oo waxay tidhi hadal nin yidhi ma wado odhan nin yaraystayna kama wada tegin markii hadalkaagu uu badan yahay dhegaystow ficilkaaga iyo dhegaysigaaguna yar yahay khatar baad ku sugan tahay carabku waa qalabka ugu khatarta badan dunida oo lama hayo qalab dagaal oo ka xun ilaa iyo haatan nin xikmaawi ah ayaa wuxuu yidhi dhallaanka laba sannadood bay ku qaadataa inay hadlaan inay carabkooda xidhaanna shan iyo toban sannadood mid kalena wuxuu yidhi haddii aad doonayso inaadan cidna ku jaa'ifayn afkaaga shan waxyaabood baa lagaa doonayaa inaad si taxadar leh isaga eegto kow kan aad la hadlayso labo kan aad ka hadlayso saddex sida aad u hadlayso afar goorta aad hadlayso shan iyo meesha aad ku hadlayso ahmiyadda liisaanka ama carabka qofka siyaabo badan ayaa looga hadlay oo qaran walibana maahmaahyo ayuu ka sameeyey liisaanka soomaalidana waxay ku maahmaahdaa hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanin qaran walibana sidaasoo kale wuxuu leeyahay maahmaah ay ka leeyihiin carabka maahmaahooyinkuna waa kuwo xikmadaysan oo dadka lagu hogo tusaalaynayo khatarta carabka uu leeyahay waxaanan aad iyo aad u rumaysanahay in carabku uu yahay waxa dunida ugu khatarsan waa wax marag madoonto ah in wehelnimo waliba ay dhibaato ka soo gaarto kuwa hadalka sarrifa ee jecel inay kala geeyaan dadka isku iimaanka ah waxayna jecel yihiin dulmiga aaladda ay isticmaalayaanna waa carabka ama liisaanka nin kaloo xikmaawi ah oo ka hadlaya liisaanka ayaa wuxuu isna leeyahay adigu waxaa tahay sayidka hadallada aan lagu hadlin laakiin markii hadalka uu baxo hadalkaas ayaa adiga ku xukumaya marka dhanka kale laga eego saaxiib hadalku markii uu afkaaga ka soo baxo adiga ma maamushid kaba soo qaad in qof aad ka sheegto hadallo hadalladu run bay ahaan karaan ama been bay ahaan karaan haddii hadalladii ay gaaraan qofkii isaga ahaa miyaanay ku muuqan in qofkaas uu imaanayo oo uu kaa aarsanayo haddii uu ka xoog badan yahayna waxaa suuragal ah inuu ku dilo marka carabka waxaa xukumaya hadalkii uu ku hadlay waxyaabahaas oo dhan waa aasaaska waxyaabaha aynu ka hadli doonno bal iminkana aynu iska eegno waxa rasuul yacquub uu ka leeyahay carabka waxaanan meeriska cutubka saddexaad ka bilaabaynaa baalka afar boqol ee axdiga cusub aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan macallimo badan ha noqonina walaalahayow idinkoo garanaya inaynu heli doonno xukun ka sii weyn rasuul yacquub wuxuu inagu leeyahay macallinka mas-uuliyaddiisu way weyn tahay sababtuna waxa weeye khatarta ay keenayso in dadka waxyaabo qaldan la baro waxaan aad iyo aad ula yaabaa sida dadkayagu ay ugu nugul yihiin waxbaridda qaar lama ahan in waxbariddaas qaarkeed ay qalad noqon karto waxay u baahan yihiin inay ka baaraan degaan wax waliba ee ka soo baxa aadamiga waxbaridda toosan ee qorniinka waa in la caadaysto si aan looga habaabin dariiqa masiixa waxa keena in dadku ay ku dhacaan waxbaridda qaldan waxaa ka dambaysa khiyaano iyo kibir ka muuqanaya waxbaridda macallimiinta qaar waxay dadka wax u barayaan si kibir uu ka muuqdo waxayna ku doodayaan inay dhisayaan qalbiga qofka caadiga ah waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin waa in qofka shakhsiyaddiisa hoose la dhiso oo la kiciyo hamigiisa waana inuu qofka isku kalsoonaado oo nafsaddiisana uu xoogeeyo ha yeeshee qofku marnaba iskuma kalsoonaan karo haddaannu marka hore ku kalsoonaanin ilaah qalbiguna dhismi maayo haddaannu helin rumaysad xoog leh oo ku sallaysan hadalladii ilaah dadka qaarkii markii ay bartaan kitaabka iyaga ayaa bilaabaya inay isku fasiraan oo sida ay isugu fasireen ama tarjumada ay u qaateen ayay ka dhigayaan in tarjumadu ay tahay mararka qaar dhegaystood tarjumadu way ka duwan tahay sida ay idinla tahay markaana la dooni maayo in jaahilnimadiinna aad ku baraxdaan injiilka masiixa laakiin tarjumada dhabta ahi waa tan rasuullada hal mid baa laga doonayaa macallinka waana inuu iska ilaaliyo inuu faan iyo qabbal lahaado waana fududdahay in macallinku uu qab ka buuxsamo carabku waa aalad khatar ah oo rasuul yacquub wuxuu leeyahay walaalahayow ha noqonina macallimo badan waxaana taasu ay ka micno tahay in qofku uu isla markii uu runta injiilka maqlo aanu ku soo ordin inuu dadka kale uu wax ka baro haddii aannu sidaas yeelno oo aynu damacno inaan dadka ka barno kitaabka hadalladii ilaah iyadoo garashadayadu ay yar tahay xukun baa ina fuulaya oo rasuulkuna wuxuu leeyahay idinkoo garanaya inaynu heli doonno xukun ka sii weyn waa wax naxdin leh inaynu dhammaanteen wada garanno in ilaah uu innaga inoo xukumayo sida aynu dadka u barno hadalladiisa waxaanan innaga oo dhan gelaynaa xukunkiisa haddii waxbariddeennu ay qaldan tahay saaxiib fursadda aad hadalladii ilaah dadka ku barayso waxay keenaysaa inaad mas-uuliyad weyn xagga ilaah ku qaaddo wax kastoo aad dadka barayso adiga ayaa lagu haystaa hadday qalad yihiin haddii ay saxiix yihiinna adiga ayaa barako ku helaya haddaan meeriska warqaddan rasuul yacquub cutubkeeda saddexaad halkaasi idinka wadno ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda labaad ee cutubka saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo dhammaanteen wax badan baynu ku gefnaa haddii nin uu ku gefi waayo hadalka kaasu waa nin kaamil ah wuuna xakamayn karaa jidhka oo dhan marka la leeyahay dhammaanteen wax badan baynu ku gefnaa ayaa taasu ay ka micno tahay inaannu innaga sida badan kufno innaga oo dhan dembi waa inaga dhici karaa markase uu leeyahay haddii nin uu ku gefi waayo hadalka kaas waa nin kaamil ah ayaa loola jeedaa in qofkaasu uu yahay qof gaamuray oo gaaray baaluqnimo dhammaystiran waxaa markaasi rasuul yacquub uu leeyahay qofkaas kaamilka ah wuxuu xakamayn karaa jidhka oo dhan marka dhanka kale laga eegana haddii qofku uu xakamayn karo hadalladiisa wuxuu kaloo xakamayn karaa jidhkiisa iyo weliba noloshiisa oo dhan qofka iyo xayawaanka waxa ay ku kala duwan yihiin carabka iyo garashada qofka uu leeyahay carabku wuxuu qofka ka dhigaa in waxa uu ku hadlayo hagaag loo maqlo laakiin aanu la mid noqon sida daanyeer geedaha ka kor qayliya ama sida shimbiraha duurka qofku faallo ayuu iska bixin karaa si loo fahmo wuxuuna leeyahay heybadda ah inuu qof waliba ula hadlo si heer sare ah carabku waa sida calaamad laynagu garanayo waana aalad lagu garto waxyaabaha noloshayadu ay ka kooban tahay carabkeenna ayaa sheegaya waxa aynu nahay haddii aynu nahay kuwa dadka hadalladii ilaah bara carabkeenna ayaa calaamad laynagu aqoonsado inoo ah qaarkeenna heesaaga ah waxaa lagu garanayaa codkooda khaasatan kuwa masiixiyiinta ah kuwa siyaasiyiinta ah kuwa ciyaartooyda ah qof waliba waxaa lagu soo saaraa sida uu u hadlo qof baa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo war nin yahow codkaaga iguma cusba ee xaggee baan kugu arkay habeenkii sayidka la soo qabtay waa sayid ciise masiixe ee butros saddexda goor dafirayay sayidka ayaa gabar ka mid ahayd kooxdii butros su'aalaha weydinayey waxay tidhi lahjadaada ayaa sheegaysa inaad tahay reer galilii butros ma dafiri karin inuu reer galilii ahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lix iyo labaatanaad aayadda saddex iyo toddobaatanaad markaa sida aad u hadlayso ama lahjadaada ay tahay ayaa dhegaystow lagugu aqoonsanayaa waxaad maqlaysaa ciyaal xamarka oo kugu leh kan reer mudug waayanno ama waxay kugu leeyihiin kan heer bilaaja waaye anaa kasaa aabbihiis maxog as iibiya markaasaa laga yaabaa in ninkii reer xamardaye uu ku jawaabo arrayday minow adoogay maxog beertiisa ka keeno adoogaaba maankaalow gadaa looma baahna markaa inaad sii daba gasho cidda labadaasi qof ay yihiin waayo carabkooda ama lahjadooda ayaa lagu garanayaa dadka bal iminka aynu carabkiinna saarno aashitada waxaanan ka bilaabaynaa liisaanka furan ee aan la xakamayn waxaanan meeriska ka sii wadaynaa cutubka saddexaad aayaddiisa saddexaad waa baalka afar boqolaad ee warqaddan rasuul yacquub waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaba haddaynu fardaha afkooda xakama gelinno inay ina addeecaan jidhkooda oo dhanna waynu jeedinnaa sharaxaadda carabka ama liisaanka uu u isticmaalayo rasuul yacquub waxa weeye faraska nebi daa'uud ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka sagaal iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waa baalka toddoba boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan waxaan idhi jidhkaygaan iska jiri doonaa si aanan carabkayga ugu dembaabin oo afkayga waxaan ku qaban doonaa xakame inta kiis har lahu i hor joogo marka dhanka kale laga eego nebi daa'uud wuxuu leeyahay si aan ku noqdo markhaati wanaagsan afkayga ayaan xakamaynayaa saaxiib maanta waxaa jira masiixiyiin badan kuwaasoo ay tahay inay afkooda saaraan xakame ama waardiye xakamaha lagu xidho fardaha waa kan lagu wado oo hadba dhinac loogu leexiyo markii uu ordayo warku wuxuu ku jiran yahay in innaga oo dhan aynu u baahan nahay xakame inaan gelinno carabkayaga haatanna rasuul yacquub sharaxaad kale ayuu isticmaalayaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan ogaada xataa dooniyaha inkastoo ay waaweyn yihiin oo dabaylo waaweynu kaxeeyaan weliba waxaa loogu jeediyaa shukaan aad u yar meeshii ninka wada qudhiisa uu doonayo doonyaha rag baa wada oo waxaa suuragal ah in dabayli ay ku dhufato doonta ama markabka laakiin isteerinka ama shukaanta ayaa laga maamulaa ama laga kaxaynayaa waxaa taasoo ay ka micno tahay in carabkiinnu uu beddeli karo dawga noloshiinnu ay abbaarayso dadka waxaa baabi'iyey carabkooda oo waxaa hablo badan halliga carabkooda rasuul yacquub wuxuu leeyahay carabku waa ka khatar badan yahay faraska ama dabaylaha badda waxaan rumaysanahay in qaadka iyo khamrigu uu dhaawac weyn u geysto dadyowga dunida laakiin miyaad garanaysaa in carabka ama liisaanka dadka uu ka sii daran yahay dhegaystow khamriga iyo qaadka waxaa ku qoran kitaabka mahmaahyada cutubka lixaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee baalka siddeed boqol kow iyo soddon ee axdigii hore sida tan waxaa jira lix waxyaalood oo uu rabbigu necab yahay haa toddoba ayaa naftiisu aad u karahdaa waana indho kibir badan carab been sheega iyo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya haddaba carabka beenta sheega wuxuu ka mid yahay toddobada waxyaabood oo ilaah uu necab yahay waxaa hubaal ah in carabku dhibaato uu inoo keenayo oo qof xikmad leh baa mar wuxuu yidhi hadalka aan micnaha lahayn hadalka aan micnada lahayn dab buu huriyaa oo hadalka cadowtinimada ahna nafsadda ayuu wiiqaa hadalka carada lehna nacayb buu kiciyaa hadalka qabiidnimada ama xaasadnimada lehna wax buu halligaa uu dilaa hadalka qaaliga ahna wuxuu banneeyaa jidka hadalka farxadda lehna wuxuu ifiyaa ama nuuriyaa maalinta hadalka wakhtigiisa yimaadana walaacuu yareeyaa hadalka raxmadda lehna wax buu daweeyaa oo barakadeeyaa waxaan akhrinayay qisadii jenaraal montogamari oo isagu ahaa ninkii guulaha waaweyn ka soo hooyey dagaalkii labaad wuxuu yidhi amarku waa wax shakhsi ah waana hadal afka laga leeyahay haddii kale lagama guulaysteen wuxuu kaloo yidhi waxaan had iyo jeerba xusuustaa aayad ku qoran kitaabka axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka afar iyo tobanaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaasoo kalena idinku markaad af ku hadashaan haddaydnan ku hadlin hadal la garto sidee baa loo garanayaa waxa lagu hadlayo waayo dabeeshaad la hadlaysaan waa isla carabkaasi carabka ama liisaanka aan doonayo inaan aniga ku hadlo dhegayste marka aan dadka barayo hadalladii ilaah waana hadal ay garan karaan da'yarta iyo weliba dadka waaweyn waa hadal cayiman oo habaysan oo aan lahayn naxle xagga naxwaha ah ama xagga qoraalka waa isla hadalladan kuwa ka imaanaya carabka waxayna ka imaanayaan liisaan wanaagsan waana wax dadka oo dhaniba ay ku reereeyaan marka aad la wadaagayso injiilka nimcada iyo nuurkaba leh ee ciise masiix liisaanka wanaagsan waa kan ku hadla hadalka injiilka waana kan aan dadka isku dirin ama kala geyn laakiin dadka isku keena oo maslaxa dhex dhiga haddaan dib ugu noqonno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha shan ilaa lix waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas oo kalena carabku waa qayb yar waxyaalo waaweyn buuna ku faanaa bal eega dab yaru intuu qoryo shido carabkuna waa dab waana dunida xaqdarrada carabku wuxuu ku dhex jiraa xubnaheenna waana kan wasaqeeya jidhka oo dhan oo ololiya orodka abuurista oo jahannamadu isagay ololisaa haddaba waa meeshan meesha muhiimadda inoo wada leh waana marka la leeyahay oo jahannamadu isagay ololisaa ereyga haddaba su'aashu ay ka taagan tahay waxa weeye jahannamada waxaana isoo weydiiyey dad dhowr ah waxaana haddii aan idin fasiro ereygaasu giriig ahaan uu noqonayaa gehena mana ahan shi'ool ereygan wuxuu ku qoran yahay kitaabka axdiga cusub ilaa iyo laba-iyo toban goor oo keliya waxaana kow iyo toban goor isticmaalay sayid ciise masiix rasuul yacquubna wuxuu isticmaalay hal goor hadalkuna waa dhab marka uu leeyahay rasuul yacquub oo jahannamadu isagay ololisaa qas waliba ee dunida ka taagan waxaa horseed ka ah carabka ama liisaanka dadka waa wax la yaab leh in rasuul yacquub uu carabka la barbardhigo jahannamada wax ololisa waxaa lagu tilmaamaa balaayada carabka u kiciyo sida duur gubanaya oo aan waxba hambaynin haddaba marka dhanka kale laga eego dabku wuu wanaagsan yahay oo nimanka taariikhda qore waxay aaminsan yihiin in nolosha aadamiga ay bilaabatay inay horu marto markii dadku uu soo saaray waxtarka dabka waa halkaa aynu cunnada ku karsanno waana kan aynu isku diirinno laakiin markii uu faraha ka baxo dabku wuxuu keenaa khasaaro iyo halaag markii dabku faraha uu ka baxo ninna awood uma leh inuu si dhaqsi leh dabka ku istaajiyo waxaa jira meelo kala duwan ee dunida ah uu ku faafay oo sidii loo maarayn lahaana ay adkaatay marka carabku wuxuu la mid yahay dhegaystow sida dabka duurka ee wax halaaga haddii dabka si wanaagsan loo isticmaalo wuxuu leeyahay faa'iidooyin laakiin haddii uu faraha ka baxo wuxuu noqonayaa mid wax burburiya oo wuxuu noqon karaa dawo ama wuxuu noqon karaa habaar kitaabka mahmaahyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda siddeedaad ayaa laynagu hoga tusaalaynayaa sida liisaanka wanaagsani uu inoogu ahmiyad ballaaran yahay waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaa jira mid u hadla sida seef wax mudaysa laakiin kan caqliga leh carabkiisu waa caafimaad carabku mar waa seef marna waa dawo waana sawir wanaagsan mar kale ayaa kitaabka mahmaahyada oo qofka dhallinyarada ah lagu hoga tusaalaynayo ayaa laynoogu sheegayaa sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kii garasho leh qalbigiisu aqoon buu doon doonaa laakiin nacasyada afkoodu wuxuu cunaa nacasnimo haddaba haddaan ku noqdo maahmaahdii hore ee lahayd carabku wuxuu sayid noqonayaa inaannu ku hadlin wixii lagu ammaanaystay marka haddii hadalkii uu faafo waa hadalkii qarsoodiga ahaaye qofkii hadalku uu ka yimid ayaa balaayadu ay ku dhacaysaa marka hadalka mar hadduu baxo isagaa ku xukumaya haddaadan hadalka odhanin adiga mas-uulka ma tihid laakiin markii hadalka aad ku hadasho balaayo ayuu kugu ridayaa waxaan bartay haddii hadal qof kale quseeya afkayga laga helo in dhibku aniga uu igu dambayn doono sida aad og tihiin rasuul butros waxaa daanna weyn u geysatay hadalkii uu ku hadlay waana markii uu dafiray sayidka hase yeeshee maalintii bentekost muxuu isticmaalay maalintii bentekost wuxuu isticmaalay haddana carabkiisa ama afkiisa maalintii uu masiixa dafirayeyna wuxuu isticmaalay afkiisa ama carabkiisa marka carabku waa kan ku gacangelin kara ama aad isku furan karto marka carabku waa kan ku gacangelin karaa ama aad isku furan karto waxayse ku xidhan tahay hadba sida aad u isticmaalayso saaxib
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin